أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda andulus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa fuliyey howlgal lagu dilay in ka badan boqol askari laguna gubay ku dhowaad boqol labaatan gaadiid ah kaasoo ka dhacay dalka burkina faso faahfaahiino dheeraad ee laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo mujaahidiintu ay ka fuliyeen koonfurta ee bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka laamuu ee ku hoos jira gumaysiga saliibeedda kenya dowladda ridada jabuuti ayaa sheegtay in qorshaha dowladda ridada turkiga ay ku doonayso in etoobiya la siiyo badda soomaaliya uu fashil ku soo dhammaan doono sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa ku eedeeyey dowladda ridada turkiga inaysan dhexdhexaad ka ahayn wadahadallada etoobiya ee kooxda ridada soomaaliya wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii cagta lagu mariyey maliishaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaanka elbaq ee wilaayadaasi maamulka islaamiga degmada galhariiri ee wilaayada galguduud ayaa dowladdiina u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi wilaayada gedo ayaa dowladdiina u soo gabagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi dagaal culus oo u dhexeeya jabhadda faano iyo ciidanka dowladda xabashida etoobiya ayaa ka dhacay waqooyiga dalkaasi bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose ay si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeennimo khamiisa taariikhuna ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa fuliyey howlgal lagu dilay in ka badan boqol askari laguna gubay ku dhowaad boqol labaatan gaadiid ah kaasoo ka dhaca dalka burkina faso sida uu ku faahfaahinaya walaalkeen suheyb cabdulaahi allah fadligii waxaa sii liixaadsanayaa halganka jihaadiga ah ee ka socda mandiqada galbeedka afrika ay hogaanka u hayso jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ah mid ka mid ah faracyada ururweynaha alqaacida ee dhulka maqribul islaami bishaarooyinka kasoo yeeraya gobolkaas ayaa isxigxiga iyadoo allah uu addoommadiisa mujaahidiinta ah ku manaystay guulo waaweyn bayaan ka soo baxay nusratul islaam ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda howlgal ballaaran oo dhegta dhiigga loogu daray cadowga allaah kaasoo ka dhacay waddanka burkina faso kamiinka ayaa si gaar ah waxa uga dhacay mandiqada fanda iyo bangu wuxuuna dhacay maalinnimadii jimcaha aynu soo dhaafnay saacado la hardamayey kadib maliishaadka ridada burkina faso ayaa isaga firxaday jiidaha dagaalka iyadoo laga dilay askar fara badan bayaan ka soo baxay jamaacadda ayaa lagu sheegay in howlgalkaas barakeysan lagu dilay boqol iyo afartan cadow ah islamarkaana mujaahidiintu ay gebyahaanba cagta mariyeen kolonyada waxaa goobta kamiinka lagu gubay in ka badan boqol gaari oo ah gaadiidka dagaalka oo isugu jira nuucyo kala duwan allah wuxuu mujaahidiinta gacantooda soo geliyey khaniimooyin kala duwan oo isugu jira hub iyo gaadiid dagaal mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa sheegay in khaniimada gacantooda kusoo dhacday ay gaarayso ilaa labaatan gaadiidka dagaalka ah iyo sidoo kale hub isugu jira nuucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin rasaas howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo bishii lasoo dhaafay mujaahidiinta weerar ay ka fuliyeen xuduudda u dhexaysa maali iyo aljazaa'ir inta ka dhexaysa ay ku dileen konton ka mid ah murtasaqada fagnar ee ruushka halka lagu gubay tobaneeyo ka mid ah gaadiidka uu cadowgu isticmaalayay maasanid suhiib dowladda ridada jabuuti ayaa sheegtay in qorshaha dowladda turkiga ay ku doonayso in etoobiya la siiyo badda soomaaliya uu fashil kusoo dhammaan doono walaalkeen abuu xasan ee faahfaahinaya warkaasi
markii ugu horreysay ayay xukuumadda dabadhilifka ee jabuuti ka hadashay shirkii guuldarada kusoo idlaaday ee ka dhacay waddanka turkiga kaasi oo looga doodayay qaabka dowladda xabashida etoobiya lagu siin karo qayb ka mida badda soomaaliya xukuumadda ridada ee jabuuti ayaa shaacisay in wax natiijo aysan kasoo bixi doonin wadahadallada u dhexeeya wufuudda kala matalaya xasan gurguurte iyo abay axmed maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda jabuuti ayaa wareysi uu siiyey wargeyska sharqul awsad waxa uu si qoto dheer kaga hadlay dhinaca itoobiya ee ku wajahan badda soomaaliya mustaqbalka wadaxaajoodyada uu turkiga garwadeenka ka yahay iyo mowqifka dowladiisa ee arrinkan ku wajahan ugu horeyn maxamuud cali yuusuf ayaa carabaabay in aan heshiis laga dhex filaynin xukuumadaha adisababa iyo muqdisho sababo la xiriira itoobiya oo doonaysa inay qaadato badda soomaaliya iyo nidaamka filla soomaaliya oo aanan ku dhiiran karin inuu saxiixo heshiis noocaas ah wuxuu markii ugu horreysay daaha ka feeday in jabuuti ay bilo ka hor isku dayday inay wadahadal dhex dhigta labada dhinac si loo qaboojiya buu yidhi xiisadaha siyaasadeed ee ka dhashay heshiiskii la saxiixay bishii janaayo ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan maxamuud cali yuusuf oo rajabeel ka muujiyay wadahadallada turkiga ka socda ayaa ku nuuxnuuxsaday in waxa keliya ee wadahadalladaasi ku guulaysan karaan ay yihiin itoobiya oo looga tanaasulo badda soomaaliya xalku wuxuu ku jiraa in mid ka mida labada dowladood uu ka tago mowqifkiisa ku aadan arrimaha badda ee laisku haysto ayuu yidhi wasiirka khaarijiga ee jabuuti wasiirkan jabuutiyaanka ayaa wargeyska asharqul awsad uga cudurdaartay inuu bixiyo tafaasiisha dhexdhexaadinta fashilanta ee ay sameeyeen wuxuu ku gaabsaday ma awoodo inaan wax faahfaahin dheeraada ka bixiyo waxa fashilay dhexdhexaadintani sababa la xiriira sir ahaanshaha arrinkaas ayuu mar kale yidhi maxamuud cali yuusuf wuxuu intaasi ku daray in dowladda itoobiya oo horar ku ah badda soomaaliya ay xiriir la samaysay turkiga ayna ka codsatay in la qabanqaabiyo shir looga doodayo sidii ay ku heli lahayd qayb ka mid a badda soomaaliya waxaana kasii horreeyey ayuu tibaaxay wadahadallo ka dhacay kenya kuwaas oo aan wax natiijo ah laga gaarin waxaa xusid mudan in maalmo ka hor intii aysan muuse biixi iyo abay axmed kala saxiixan heshiiskii xaaraanta ahaa uu ismaaciil cumar geelle la kulmay xasan gurguurta iyo hogaamiyaha maamulka somalilan arrinkaas oo shaki badan dhaliyey in jabuuti ay daaha gadaashiisa ka taagan tahay shirqoolka walow markii dambe geelle uu qaaday tallaabooyin ka dhan ah maamulka hargeysa maatinid abu xasaan sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ee ku eedeeya dowladda riddada turkiga in aysan dhexdhexaad ka ahayn wadahadallada itoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya walaalkan cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinaya bilaal maxamed cismaan wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inuu aad u dhaliilsan yahay in hal miis lagu wada furo laba qodob oo kale ah in itoobiya ka laabato heshiiska badda ee muuse bixi la gashay iyo qodobka labaad oo ahaa in kooxda riddada ay dhankeeda bad siiso xabashida itoobiya ayna ahayd in midbah mar laga wada hadlo sida in itoobiya ka laabato heshiiskii badda ee muuse biixi kadibna la galo heshiiska leh oo bad lagu siinayo xabashida oo dowladda riddada ay saxiixayso waa sida uu warka u dhigay wuxuu ka dhawaajiyey in arrimaha burburka wadahadalka keenay uu yahay in itoobiya ka biyodiido inay ka laabato heshiiskii ay la gashay maamulka riddada somalilan ee badda lagu siiyey doorka dowladda turkiga ee ku aadan dhexdhexaadinta labada dhinac ayuu dhaliil ka muujiyey isagoona xusay inuu u muuqdo mid kala jirsaday dhanka itoobiya islamarkaana uu ula dhaqmayo dhexdhexaadinta uu ka dhex wado labada dhinac sidaa dowladaha uusan khilaaf siyaasadeed oo weyn ka dhex jirin runtii warka haddana soo gaaraya sida aad sheegtay wuxuu sheegayaa in uu shaki ka socday dalka turkiga magaalada ankara ee u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya inuu burburay wax la yaable male runtii aniga markaan eego inuu burbur ku yimaado shirkaas sababta oo ah laba arrimood oo aysan ahayn in isku miis lagu wada qalo iyo isku mar meel looga wada hadlayay dhinaca waxay ahayd waxaa la rabay dhanka soomaaliyana khuseeyey xadgudubkii ay dowladda etoobiya ku samaysay midnimada iyo jiritaanka soomaaliya oo ahaa arrin ay caddahay maaragtay xadgudubkaas ay caddayd inay ahayd xadgudub lana rabay in keligood gooni looga wada hadlo keligeedna la xaliyo marka taa la xaliyo kabacdina laga wada hadlo wixii wada shaqayn iyo waxisdhaafsi ahoo la geli karo marka waxaad moodaa labada arrimood oo isku meel lagu wada qalayay in ay sabab u ahayd burburka shirkan lana rajayn karay qof kasta oo la socda arrimahan si dhow ula socda uu rajayn karay in ay arrimahaasu burburayaan marka loo eego labada qodob ee labada qolo kala wataan ee la rabay in isku meel lagu qalo laakiin runtii way muuqatay marka la yidhi labada arrimood baa isku miis lagu qalayaa in aan xal la gaari inta aan ka warqabno dhanka soomaaliya waxay ahayd waxa noogu muhiimsan in dowladda ethoobiya oo ku xadgudubtay qarannimadii soomaaliya ay si cad oo aan lexleexad lahayn u qirto qarannimada raaligelinna uga bixiso laakiin dhanka ethoobiya waxaad moodaa inay iska dhindhatiraysay xadgudubka ku samaysay soomaaliya ooy rabtay in inta arrintaa laga gudbo laga wada hadlo sidii wax laysu dhaafsan lahaa iyo ganacsi iyo waxwada qabsi hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli fashil uu kusoo dhammaaday wadahadalkii turkiga uga socday kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida itoobiya iyadoona dowladda riddada turkiga ay juhdi ballaaran ku bixinayso sidii itoobiya ku qaadan lahayd badda soomaaliya mahadsanid cabdulqani wiilaada shabeellada dhexe ee ka warbixisay weerarkii cagta lagu mariyey maliishaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaanka ilbaq ee wilaayadaasi yaasir maxamed ee faahfaahinaya waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo waraysi gaar ah siiyey warbaahintii islaamiga ah ayaa ka warbixiyey weerarkii shalay ciidamada mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka ilbaaq oo hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waaliga ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka ilbaaq iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey mujaahidiintu waxay kula kalleen weerar cagmarin ah murtadiin deganayd beesha la yidhaahdo raacoy ama ilbaq ee duleedka degmada balcad shabeellada dhexe ilaahay fadligii halkaas waxaa cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii diinla dirirka ahay ee ay soo tababareen ciidanka xabashida etoobiya meesha nimankii madaxda u ahay ay maanta ankara u joogaan inay badda soomaaliya siiyaan etoobiya u saxiixaan marka waxay ahaayeen gacmo gaaro oo ummadda muslimiinta lagu cadaabayey ilaahay fadligii gacmahaas waa la jaray horta ilbaq waxay ahayd meel xaram u ahayd nimankii saliibiyiinta ahay ee burundi muddo laba iyo toban sano ah halkaasoo aan labaiyo tobankaa sano leylan unahaaran xabad ku wadnay ayna marka xaqiiqsadeen labaiyo toban sano kadib in dalkan soomaaliya uu dad leeyahay ay isagana horeereen laba bilood ka hor meeshii markii la xoreeyey ayaa waxaa yimiday niman la yidhaahdo koobi amxaaro nimankii la dhihi jiray ayaa yimiday etoobiya laga keenay intaan ka war qubno toddoba iyo labaatan bakhtiya bartiyaa la dhigay gaadiidna qaarna waa laga gubay qaarna waa laga qaniimaystay hubiya saanadna waa laga qaatay marka ay soo gurmada isiraadeenna dhulka ayaa waxaa loo dhigay miyanayun barakaysan halkaasna waxaa ku baaba'ay kuwii gurmadkaahay marka ilaahay fadligii waxa weeye waxaa ka dhacay wax ilaahay looga mahadiyo shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmarin ah ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka ilbaaq ee hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe iyadoona allah fadligii weerarkaasi lagu dilay toddobiiyo labaatan murtad laguna dhaawacay tiro intaasi ka badan waxaana weerarkaasi lagu soo qanimaystay hub gaadiid iyo saanad ciidan oo uu cadowga xerada kaga cararay aad buu mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiinaha usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi cabdiraxiim sheekh cali ee faahfaahinaya warkaasi dowladani oo loo qabtay dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka caafi ee hoos yimaada degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud dhammaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka kuwaasoo isugu jira rag dumar caruur waxayna ka faa'iidaysteen dowladdaasi mid ka mid ah macallimiinta inooga warbixiyo dowladda
maantay in aan halkan ku soo gebagabayno dowladii deegaanka caafi ka socotay magaceedana aan u bixinay dowratu abubakar asidiiq radia allahu tacaala canhu shacaarkeeda iyo halkudhigeedana aan ka dhignay faclam annahu laa ilaaha ila allah alcilmu qabla alqowli waalcamal shacaarkaas aan u bixinay ikhwaani filaahi dowladan haddaan ka warbixiyo waxay bilaabatay shan iyo labaatankii bishii koobaad kun afar boqol afartan iyo lix waxaana la soo gebagabeeyey oo waxaa weeyaan daraasadeedii lasoo aflaabay afarta bishii labaad kun afar boqol afartan iyo lix saas darteed waxay socotay muddo dhan siddeed maalmood siddeed maalin ayay socotay dadka ka faa'iidaystay deegaanka caafi dadka ku nool ee muslimiinta waaye degmada galhareeri hoostaga dadka ka faa'iidaysta rag iyo dumarba si aan kala harlahayn ayay uga faa'iidaysteen dadka bulshada ku nool deegaanka caafi afartan boqol afartan iyo siddeed ruux ayaa ka faa'iidaystay si guud oo soo xaadiray dowladdaasoo wax ka fahmay
haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo isugu jira rag iyo dumar kana mahadceliyey dowladaasi loo qabtay limaadaa khalaqnallah alla maxuu noo abuuray khalaqnallah alla waxuu noo abuuray tacaalaa sarreeye linacbuda inaan caabudno waxdahu keligii qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuna jinnigii insugu inay caabudaan maana wax kaluma abuurna wuu ku yidhi deegaanka ceel caafi waxyaabahan ka faa'iidina waxaa ka mid a arbiciin iyo tarbiyat alislaamiya ninka la yidhaahdo towxiidko sharuudihiisa iyo arkaantiisa iyo wixiisa aanu barannay
kama awlaad nabiy nabiga awlaadiisa misay ahayn awlaadu awlaadiisa sal ly slam sabacatun toddobay ahayn waama ayaguna ibraahim ibraahim waa qaasim qaasimi waa cabdullah cabdullah wa zaynab zaynab wa ruqya iyo ruqya wa umulkatum iyo umulkatum iyo faadima bismillaah anoo magacuu ku bilaaba nadiifa daahir cabdi oo magacayga leeraa meesha waxaan ku bararaynaa dooro muddo sideed maalima soconaysay oon ka faa'iidna wax badan salaada nagala saxaayey towxiidka ayaa nagala saxaayey can amiir almuuminiin abi xabsin cumar bin khadaab رضي الله الله كرر نقضي تعالى سريع عن حدث قال وحور سمعت حامل رسول الله رسولك إليه يقول حال ولي إنما الأعمال أعماش بالنيات والنيوينك وإنما لكل إن كلمة ما نوى وحنيس سؤال ما اسم النبي نبي مدعي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سؤال متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم جواب ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أين ولد وأين مات جواب ولد في مكة ومات في المدينة dadka muslimiinta ayaa ah kuwa u ooman dowraadka sharciga ahi mahsanid cabdiraxiim wilaayada gado ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgalaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi walaalkan casaam carafaad ayaa faahfaahinaya الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود munaasabadan ballaaran oo dowro socotay muddo saddex bilood ah oo loogu soo xirayay ciidamada xisbada degmooyinka ee deegaanada wilaayada islaamiga ee gado ayaa ka dhacday degmada celcadde kaas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado ugaasyo nabaddoonno iyo culimo udiin ugu horeyn waxaa halkaasi kelimad tawciyaha ka jeediyey xafladda ciidamada xisbada dowrada loogu soo xirayay sheekh maxamed bashaar oo ka mid ah culimo udiinka
waa shay aad iyo aad qaali u ah qofkana haddii uu jaahil yahay oo jahli ku sifaysan yahay hadda waxa weeyaan waa uun qof baadidii ahalkeeda ah saa darteed dadka dhallinyarada ee ardada ah ee maanta xafladan loo dhigayo cilmiga furihiisii baa laydin tusay bilowgiisii baa laydin tusay inaad taas ayada marka juhdi ku bixisaan baan idinku baraarujinayaa aad macnaha maaragtay ku dadaasha sidoo kale ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig cilmiyeed ka tarjumayo heerkooda waxbarasho وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمالي ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin ugaas cismaan maxamed maxamuud ugaaska beesha cali maxamed iyo namadoon cali axmed oo ku magac dheer cali sandheere ragga meesha fadhiyo waa raggii maaragtay xusbada ahaa waa raggii dadka maamulahayay raggaas asaga marka culumtaas ayada aad ilaah idin baray ood maanta noo soo bandhigteen camalfalkeeda inaad maaragta ummadda kula tacaamushaan adinkana naftiina aad ku waxaysaan waan kula dardaarmaynaa annagoo odayaashii ahna waan ku garab taagannahay waana la hayaa gaalaana haysa meel alla meelu joogo waa noo midooba maxaa loo midoobay muslinkii baa loo midoobay diinta islaamkii baa loo midoobay in la baabi'iyo waad arkaysaan marka waa nala soo aaday gaala waddankay soo aaday waa noo timid kaama maqna midabkaagay leedahay qabiilkaagay leedahay saad wax u taqaanaanba qaarkood wax u yaqaanaan kulligoodu ma wada yaqaanaan waa la isku dhex dhuumanayaa waad arkaysaan haddeer toddobadii degmo haddeer waxaa buuxiyey etoobiyaa buuxisay kuwa la soo diray makhaayadaha ka shaqaynaya guryaha ka shaqaynaya dharka kuu dhaqahaya adiga kula socda kuu shaqaynaya yaasu yimid kuwa la raba inay dadka ka qabtaana adinka weeye ma ahan markii ugu horeysay oo dowro caynkan oo kale ah loo soo xiray ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ee gado iyadoona sidoo kale dowraad noocan oo kale ah loo soo qabtay aad buu mahadsan walaalkan casaam ee kaasi ahaa dagaal culus oo u dhexeeya jabhadda faano iyo ciidanka dowladda xabashada etoobiya ayaa ka dhacay waqooyiga dalkaasi walaalkan marwaan maxamed ayaa warkaasi inoo haya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka maxaarada halkaas oo boqolaal qof lagu dilay shalay gelinkii dambe ayay maleeshiyaadka jabhadda faano ee mucaaradka ah waxay la wareegeen gacan ku-haynta degmada kooba ee kaabiga ku haysa xuduudda gobolka tigre iska horimaadyo culus ayaa laga soo wariyey mandiqada ciidamada xabashada ayaa weerar rogaal celin ah ku qaaday dhowr tuulo oo ay qabsadeen maleeshiyaadka faano ilawareedyo ayaana sheegayay in tobnada askari ay labada dhinac isaga dileen dagaalada laayaanka ahaa wararka ayaa intaas ku darayay in maleeshiyaadka faano ay kaabiga ku hayaan magaalada raaya ee ismaamulka tigreega waxaana la filayaa in arrinkaasi uu weji cusub u yeelo loolanka ka socda ee ismaamulka maxaara warbaahinta maxalliga ah ayaa soo warisay in ciidamada kooxda tigreega ee t b l f ay dhankooda bilaabeen is-aruursi ay ku difaacanayaan magaalada raaya dagaaladan dib ugu qarxay waqooyiga itoobiya ayaa imaanaya isbuuc kadib markii ay kooxaha mucaaradka ee amxaarada iyo oramada ay ku gacanseereen wadahadallo nabadeed oo ay la galeen nidaamka abiy axmed aad bu mahadsiin walaalkeen maroone kaasi ahaa warkii habeennimo idinkaga imaanaya idaacadda andalus waa laga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu